halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan boggeena v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha maarjna waa siddeed sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buulla jaamac iyo jamaal axmed cusmaan
ee aan odhan karo in way reebeen waxaa ka mid ah in qofku hadduu xanuun qabay la og yahay waagii hore in hay-adaha caymiska caafimaadka sameeya waxay awood u lahaayeen inay qofka diidaan inay kaar caafimaada siiyaan marka xilligii obama ayuu wuxuu ku qasbay inaan la diidi karin waxyaabaha loo yaqaano pre existing conditions taasoo kale way la soo hadheen
faysal dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga islamar ahaantaasina sharaxaya qorshe cusub oo xisbigaasi ku doonayo inuu ku bedelo caymiska caafimaad ee obama care warbixin ayaan idinkaga haynaa al-shabaab oo lagu eedeeyey inay gubeen tuulo jowhar ku dhow islamarkaasna afduubteen odayaal ka mid ah kuwa deegaanka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan magaalada cadaado oo shalay gabari lagu dilay rabshado ka dhaceen islamar ahaantaasina sabay dhimasho iyo dhaawac
qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida guddiga koongareeska maraykanka ee hay-adaha dabagalka ayaa baaritaan ku samayni doona faragelinta la sheegay inuu ruushka ku sameeyey doorashadii maraykanka si aan gabasho lahayn markii ay ugu horreysay taariikhda sida uu shala sheegay guddoomiyaha guddiga define nanis dhegeysiga baaristan ayaa bilaabmaysa labaatanka bishan dadka loogu yeerayna waxaa ka mid ah madaxa hay-adda f b i-da james comi oo ka mid ah dadkii ay aada dhaliil uga timid xilligii ay doorashadaasi socotay isagoo lagu eedeeyey in uu si gooni ah u dhiirogeliyey in la baaro eedeymihii hillary clinton waxaa kale oo sida ay guddiga sheegeen su-aalo laga weydiin doonaa faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashada maraykanka mike rogers madaxa hay-adda amniga qaranka ee loo yaqaano n s a iyo john brennan madaxii hore ee c i e da divine nanis ayaa warbaahinta ku sheegay shalay in ugu yaraan loo yeerayo toddoba qof oo hadda iyo horeba usoo ahaa hogaamiyeyaashii hay-adaha kala duwan ee sirdoonka ee maraykanka balse waxa uu intaas ku daray in baaritaankani uu u ballaaran karo hadba sida loogu baahdo
koox la socota xaaladda dalka syriya ayaa ku warantay in ciidamada dalkaasi oo garab ka heliya kuwa cirka ee dalka ruushka ay la wareegeen xarun biyaha laga maamulo oo ku taalla xadka turkiga halkaas oo ay haysteen kooxaha mucaaradka waayadan xaruntan oo ku taalla al khafsa oo ayaa biyosiisa magaalada labaad ee ugu weyn waddanka syriya ee xalab taasoo badankeed biyihii nadiifka ay waxyeeleeyeen kooxda isis siddeed isbuuc ka hor waxaana taasi ay keentay in ku dhowaad hal milyan iyo bar oo dadka deegaanka ka mid ahi ay baahi u qabato inay ku tiirsanaadaan ceelasha deegaanka kooxda xuquuqul insaanka ee la socota xaaladda waddankaasi syriya ayaa ku warantay in qabsashada xaruntaasi biyaha laga maamulo ee dhacda daanta bari ee webiga uevrates ay timid talaadadii shalay ahayd kadib markii isis ay magaalada uga baxeen dhinaca waqooyi bari qabsashada deegaankaas ayaa waxa uu yimid kadib weeraro isdabajooga ay dowladdu waayadanba ku haysay kooxaha mucaaradka iyadoo kooxda xaquuqulinsaankana ay ku waramayaan in weeraradaasi ka dhacay meelo u dhow magaalooyinkaasi islaamar ahaantaasina tuulooyin ilaa iyo labaatan gaaraya ay ka barakaceen dad gaaraya afartan kun oo qof islaamar ahaantaasina ay gaareen dhinaca waqooyi bari ee manbij isbuucyadii lasoo dhaafay
aroor wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington xisbiga jamhuuriga ayaa qaaday isniintii tallaabadii ugu horreysay ee madaxweyne donald trump ku caawin doonta mid ka mid ah ballamihii uu ka galay ololihii doorashada ee ahaa inay racfaan ka qaadanayaan oo ay bedeli doonaan barnaamijka caamiska caafimaadka ee loo yaqaan obama ker jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan inoo haya qorshaha cusub ee lagu bedelayo caymiska caafimaad ee obama care ee ay aqalka jamhuuriga soo bandhigeen ayaa meesha ka saaraya ganaaxa canshuureed ee qolada go'aansata inaysan qaadan caymiska caafimaad taasoo u noqon doonto donald trump arrin uu ammaan uu ku heli doono qorshahan ayaa sidoo kale bedeli doona taageerada ay helaan dadka marka loo eego dakhliga soo gala taas oo caawinaysa dadka liita si ay awood ugu helaan in caymis buuxo ay helaan dadka faaleeya arrimahan ayaa sheegaya qorshaha cusub ee ay soo bandhigeen xisbiga jamhuuriga inuu faa'iido badan siinayo dadka dhallinyarada ahi hase yeeshee dhibaato uu ku keeni karayo dadka da'da weyn islamar ahaantaasina uu kharashaad dheeraad ah dulligi karo dadka da'dooda ay weyn tahay shir jaraa'idu ay talaadadii qabteen xubnaha aqalka jamhuuriga ayay ku meel dhigeen qorshaha asaasiga ee beddelka caymiska obama care qodobo badan oo ku jira caymiska caafimaad ee obama care ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga qorshaha hadda ay soo bandhigeen sidoo kale ku jira kuwaas oo wax isbeddela lagu sameyn hase yeeshee waxyaabaha ay isbeddelka ku sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah taageerada dowladda federaaliga ay siiso gobollada dalka maraykanka iyo qodobo kale haddaba muxuu kaga duwan yahay qorshahan cusub ee jamhuurigu ay wadaan caymiska obama care oo ay malaayiin qof haystaan hadda waxaa arrimahaasi falanqaynaya faysal dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isagoo minneabolis jooga ayuuna v o a la hadlay marka waxaa jira waxyaabo ay ka reebeen oo faa'iidooyina oo aanay bedelin iyo waxyaabo bedel bedel cusub oo ay kusoo siyaadiyeen kii hore ee obama care la odhan jiray waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan odhan karo in way reebeen waxaa ka mid ah in qofku hadduu xanuun qabay la og yahay waagii hore in hay-adaha caymiska caafimaadka sameeya waxay awood u lahaayeen inay qofka diidaan inay kaar caafimaada siiyaan marka xilligii obama ayuu wuxuu ku qasbay inaan la diidi karin waxyaabaha loo yaqaano pre existing conditions taasoo kale way la soo hadheen waxyaabaha ay la soo hadheen oo kale waxaa ka mid ah haddii ilmuhu uu jaamacad dhigto uusan shaqaysan inuu kusii jiri karo caymiska waalidkii ilaa intuu ka gaadhayo lix iyo labaatan oo aan waagii hore ahaan jirin waxyaabaha in ka mida sharciga marka waxyaabaha way la soo hadheen waxyaabaha ay bedeleen oo ay xisbiga jamhuurigu aada uga dagaalameen waxa ugu weynaa in qofka lagu qasbo inuu kaadh caafimaada iibsado oo ayn arrintii la odhan jiray individual mandate oo qofku inuu qasab kaadh ku iibsado ah taa way ka saareen meesha oo hadda qofkii kuma qasbana inuu kaadh caafimaada yeesho ama iibsado waxaa kale oo ay meesha ka saareen oo lacago ay dowladdu siin jirtay hay-addan loo yaqaano planned parentedhood oo ah hay-ad iyadu u dooda caafimaadka dumarka waxyaabahay samaysa ay ka mid yihiin in dumarka ay u sahasho inay ilmaha iska soo ridaan marka taana meesha way ka saareen oo waxay ka saareen hay-adahan ka shaqeeya inay ilmaha dumarka dumar ka soo ridaan inaan la siin karin oo aanay ku qasbanayn in kaadh in la siiyo lacag dheeraad ah waxay kaloo meesha ka saareen waddankan maraykan saad ula socoto waa gobollo gobol walibana isagaa madax bannaan isagaana xor u ah inuu dadkiisa siiyo kaadh caafimaad marka dowladda federaalku waxay siin jirtay lacagta ay dadka danyarta ah lagu bixiyo caafimaadkooda in leeg bay siin jirtay oo la odhan jiray macnaa margin bay federal government u samayn jirtay dowladda federaalku tii hadda meesha way ka saareen waxay siin doonaan oo keliya lacag go-an taasina waxay dhibaato u keeni doontaa dadka danyarta ah oo kasoo qaad gobolka minnesota oo kale haddii shan boqol oo kun oo qof ay ku jireen oo dowladdu ay kabi jirtay federaalku oo hadda la yidhahdo laba milyan keliya laydin siinaya waxaa meesha ka baxaya lacagtii ay dowla gobolka minnesota uu ka heli jiray dowladda federaalka ahaa qayb ka mid a donald trump iyo xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu ololeynaya beddelka obama care waxayna ay ku eedeynayeen inuusan u qalmin jiritaankiisa islamar ahaantaasina uu ahaa musiibo donald trump ayaa ku eedeynaya obama care inuu shaqadilis ku sameynayay shirkadaha ganacsiga yaryar leh waa kan faysal dirri oo mar kale sharaxaad ka bixinaya sida uu u anfici karayo qorshaha cusub ee ay soo bandhigeen xubnaha xisbiga jamhuuriga ganacsatada yaryar ilaa hadda wax ugu muhiimsan oo uu ku doodayay oo uu lahaa waa masiibo qaran in trump dhibaato u geystay in waxaa ka mid ahaa ganacsatada guud ama ha yaraadeen ama hawa ganacsada ganacsiga yaryarle ama kuwa waaweyn in taasi macnaha wuxuu ula jeedaa ganacsatada haysatay konton shaqaale ah iyo wixii ka badan oo lagu qasbay inay kaar caafimaada bixiyaan waxyaabo badan oo mandates la ahaa oo qasab ku ahaa inuu ama companigu bixiyo kaar caafimaad ama uu kabo wixii o dhan baa hadda meesha ka baxayo credit system wax la yidhahdo oo in bay hadda ay keeneen marka taasi waxay sahlaysaa in waxyaabo badan oo laga rabay ganacsada yaryari inay fuliso inaanay hadda ku qasbanaan doonin ee ayagu ay noqon doonaan inay hadday doonaanna ay sameeyaan haddaana rabinna aanay samayn si aysan u noqon in u ku yimaado qarash dheeraada marka wuxu un uu yareeyey waa qarashaadkii ay ganacsada yaryari lahaayeen midda kale aan tusaale usoo qaadanayo ganacsadu ay kaga faa'iidi karaan waxaa ka mid a shirkadahan waaweyna caymiska oo kale waxa ay markii hore ay qofka maamulaha ka ah ama c e o ga waxa loo yaqaan jagada ugu sarreysa waxaa loo ogolaa keliya inay canshuur ahaan u doontaan shan boqol oo kun oo keliya oo oo xad laga dhigay oo layidhi macnaha mushahaarka aada siisaan qofkan shan boqol oo kun oo ka mid a sanadkii un baad baad baad in in qaadan kartaan iminka waa la furay oo intuu doono kambanigu u doon u sheegan karaa waxaa kamid a kambaniya ay ay hay ragga madaxda ka ah ay qaataan lixdan milyan oo dollar sanadkii marka ganacsigu guud ahaan ama ha yaraade ama ha ha ha weynaade faa'iido badan bay ka helayaan nidaamkan cusub ee trump uu keenay hadda greg walden oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga islamar ahaantaasina ka tirsan aqalka koongareeska maraykanka lagana soo doorto oregon ayaa talaadadii faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay u doorteen qorshahan cusub ee obama care ay ku bedeli doonaan waxaannu ku difaacaynaa qorshaheenna bukaannada la nool xanuunnada kuma laabanayno maalmihii abid nolosha ama xadidnaanta sannadlaha ahayd waxaana sii wadi doonnaa in aannu oggolaanno da'yarta qaangaarkahay inay kula sii jiraan siyaasadda caymiska caafimaad waalidiintooda ilaa ma ay ka gaaraan lix iyo labaatan sano waxaannu ka dhabaynaynaa ballanteena ahayd inaanan cidno ka tegin oo ay ka midka yihiin qolyaha ku jira medikaidka haddaba waxaa la isweydiin karayaa sidee bay arrimahan u meel mari karaan xubnaha xisbiga jamhuuriga qorshahan cusub ee ay soo bandhigeen iyadoo qaar ka mid a xubnaha xisbiga jamhuuriga laf ahaantooda ay ka soo horjeedaan siyaasadda cusub ee ay soo bandhigeen qaarkeed faysal dirri ayaa mar kale arrimahani ka hadlaya runtii hadda waa waxa hadda miiska yaalla waa uun xisbiga jamhuuriga oo soo bandhigay wixii ay ay rabaan inay ku bedelaan laakiin waxa mudan iyaduna in la xuso mudan xisbiga jamhuurigu heshiis ma ku wada yahay arrintan lasoo bandhigay waayo xisbiga jamhuuriga laftiisu ayaa kala ah qaybo kala duwan oo fikirkooda uu kala duwan yahay ninka la yaraan paul oo kale ayaa isagu weli wuxuu aaminsan yahay in la ganaaxo qofku hadduusan aaminsan uusan kaarkii qaadan oo canshuur dheeraada laga qaado inayba khalata weli qasabkii ay ka mid taho aan waxba isbedelin koongareeska maraykanka ayaa sanadkii laba kun iyo tobankii meel mariyey sharciga obama care taasoo ka mid ahayd guulihii ugu waaweynaa ee madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama uu gaaray intuu xafiisku joogay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintan inooga diyaariyey isbeddelka ay xisbiga jamhuuriga isku dayeen inay ku sameeyaan caafimaadka maraykanka
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyle makraan axmed faal ayaa sheegay in tuulada gaalleefta oo dhanka bari kilomitr jowhar kaga beegan ay maleeshiyaadka al-shabaab gubeen islamar ahaantaasina ay ilaayo lix ruux oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee tuuladaasi qafaasheen axmed faal ayaa arrimahaasi waxa uu kala hadlay wariyahayaga jacfar kuukaay
odayaasha al-shabaab ay afduubteen waa shabaab dhaqamada xuxunka ayoo lagu aqaan jira waa dadkaasna waa dad odayaalaho deegaankooda iyagoo joogaan intay nimankaas u yimideen deegaankana ay gubeen haddana ay maaragtay inay afduubtaan dadkiina ay maaragtay safduub sameeyeen waana caadada maaragtay ay shabaab uolbayeen naxariisxumada naxariis darada lagu yaqiinay marka aada iyo aada maaragtay wax looga xumaado waa inay dadka shicibka ay marka sidaasay u dhibaateeyaan marka waa nimanaan hadaf lahayn marka odayaashaasi e tiradooda iyo magacyadooda ma idin soo gaareen oo ma hesheen ma ilaa lix qof aan hadda haynaa magacyadii hadda ma ma wada hayno laakiin lix qof ada yihiin ayaa maaragtay aan haynaa marka tirada lix qof waa tuuladina dab bay qabadsiiyeen baa la yidhi khasaaraha ka dhashay halkaasi ma ka war haysaan tuulada aada iyo aad sida ugu badan xoogaa way gubteen guryaha oo xili dhabeel iyo iska jirta waa haddii dadka ay ku qabteen marka waa xaaladeeda sidaasay taha tuulada dadkii shacabka ahaa ee tuuladaasi ku dhaqanaa halkee bay ku dambeeyaan haddii guryihii ay deganaayeen laga gubay shacabka tuulooyinka u dhoway gaareen meesha deganayo maadaama ay hadda tuuladii deb qabtay shacabka kuma jiraayaan oo meel oo deb la qabadsiihayo shacab ku jira maamulka tuulooyinka u dhoway gaareen meeshaasayna tuulooyinkaasayna maarata xifdiya wax tallaabo ah oo adinku maamul ahaan aad qaadeen oo dadkaasi loogu gurmanayo ama dib loogu soo celinayo dadkii la qafaashay ma jiraan tallaaba hadda lama qaadino hadda annaga maamulka shaqo waxuga maqnaay maaragtay xamar iyo hadalay iyodan kuwa kala maqnayn laakiin hadduu ilaah ilaahay tallaaba in la qaado way qorshaysantaha waana la qaadi doonaa maalmaha soo socotay si dadkaas howlahooda wax looga qabto hadduu ilaah ilaah maxay ku maageen ba aad aad aad maqasheen ama aad ee, noo sheegi kartaa hadda tuuladaasi ay weerarka ku qaadeen dabka qabadsiiyeen odayaashii ee, ugu magaca dheeraana ay ka qafaasheen waxa ay ku maageen waa iska cadda dhaqan xumadii shabaab waa waxay ku maageen maagitaankooda shabaab mugta qorshe maba ahaba waa mid uun shacabka inay dhibaateeyaan go-aan ay ku gaareen wax kale mahay dhinaca kale guddoomiye ee waddanka guud ahaan waxaa ka jira abaaro xooggan iyo cudurro shuban biyood markii hore ku bilowday haddana hay-aduhu ay sheegayaanba in goobaha qaar uu daacun caloole isku beddelay ee xaaladda gobolka shabeellaha dhexe ee aada guddoomiyaha ka tahay dhinaca abaaraha iyo cudurradaasi waa sidee cudurrada waa jiraan dhowr mar ayay soo dhaceen bishii ugu hore waa soo dhaceen intay xoogaa roonaadeen haddana mar labaad soo kaceen Een, cudurradan waxaa sideedaba sababaya kuleelaha faraha badan iyo biyo xumida wiyihii oo biyo yareeyey marka cudurrada kuwaasaa maaragtay aada iyo aada ugu badan Een, magaalada saddexda degmo oo jowhar iyo mahadaay iyo wuxuu u badnaay meesha la yidhaahdo balcas marka hadda xoogaa xaaladii waa hadda haddana mar la- saddexaad oo xoogaa soo kacay oo magaalada jowhar oo xoogaa agagaarkeeda oo deegaanadaas dadkeeda ay xoogaa dad soo dhacdhacayaan isna sidii horena ahayn abaaruhuna way jiraan oo abaaraha wadanka guud ahaan wadanka oo dhamay ka dhaceen gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe hadda sida ugu badan waxaas aada maaragtay ugu daran yahay iyagoo maaragtay in badan ugu tiirsanaa jirana inay maaragtay wiil guray ceelashuna ay maaragtay sida badanba ay gobolka iskaga yaraayeen xagga biyo la-aanta horta aada iyo aada ugu daran degmooyinka qaarkood sida ugu badan waa biyo la-aan kale inkastay abaartu ay maaragtay jiraan xooluhuna ay jilcaan dadkuna xoogaa un dalag wixii qofki waxaysta wixii ay sii ga- yaraaxayaan kaydkoodi laakiin waxaa aada u liito oo aada u daran xagga biyo xumida
axmed meyle makaraan axmed faal oo ah guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay waryahayga jacfar kuukaay
aroor suuban dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waa subaxnimo arbacaha sideedda bisha maarso magaalada cadaada ee xarunta kumigaarka ee maamulka galmudug waxaa shalay ka dhacay dibadbax- dibadbax rabshado watay kadib markii dil magaalada loogu geystay gabar ka mid ahayd kuwa deegaanka rabshadahaasi ayaa waxa uu sababay dhimashada hal qof iyadoo saaka wararka magaalada laga helaya ay sheegayaan inay degan tahay haddaba sida ay wax u dhaceen iyo warkii ugu dambeeyey ee cadaado waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isxaaq
xaaladda kacsanaanta ee bulshada cadaada ayaa timid ka gadaal markii ciidanka ammaanka degmada cadaada ay afaafka hore ee magaalada ka soo qaadeen meydka gabar yar oo sida la sheegay lagu riday jawaan islamarkaana la gowracay taasi oo ka dhalatay in bulshada cadaada ay dhigaan dibadbax rabshada watay ciidanka ammaanka cadaada oo gacanta kusoo dhigay laba ruux oo lagu eedeeyey in falka gowraca ah ay u geysteen gabadha oo da-deeda lagu sheegay toddoba jir islamarkaana lagu soo xiray saldhigga ayaa eheladii gabadhii la gowracay waxay ku soo xoomeen saldhigga ha yeeshee ciidanka oo rasaas ku riday dadkii caraysnaa waxa ay sababtay dhimashada hal ruux oo rayid ahaa sida dadka deegaanku ay xaqiijiyeen gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud ee galmudug oo ka hadlay dhacdadii cadaada iyo isu soo bixii rabshadaha watay ee ka dhashay meydka gabadha yar ee laga soo helay duleedka cadaada ayaa sheegay in eedeysanayaashii falkaasi lagu tuhmayey ay ku jiraan gacanta ciidan kalena horkeenaya maxkamadda sidaba ka muuqata deegaanka iyo maaragtay bulshada dhexdeeda waxaan u soo jeedinaynaa haddii aynu nahay garsoorka hadduu yahay heer degmo iyo hadduu yahay heer gobolba waxaanu leenahay dadka muslimiinta cadaada jooga ilaahay ha ka baqan subxaanahu wa tacaala waxaanu leenahay ilaahay dadku ha ka baqan subxaanahu wa tacaala ilaahayna ha u laabteen maadaama falka dhacay uu yahay fal qof ugeysatay uusan ahayn qof ay wax ay koox ugeysatay ha lagu kooba ayaan leeyahay qofkii dhibka geystay hadda qofkii mad- daalimka ahaa ee falka geystay wuxuu ku jiraa gacanta amniga ayuu ku jiraa wuxuuna sugayaa shareecada islaamka in la horkeena keliya ma ah keliya ayuu sugayaa maahane ma sugayo in la buuqo iyo in dhib la sameeyo weliba si khaasa waxaan u leenahay bulsh- arrintan u dambayso dhacdadan dambe u dambaysay si khaasa ayaan ugu taaganahay habeen iyo maalin si lagu xasiliyo bulshada cadaada ku dhaqan si lagu xasi- si loogu xasiliyo sheekh cabdirashiid cabdulaahi gudoomiyaha maxkamadda degmada cadaado ayaa waxgaradka ugu baaqay sidii looga hortegi lahaa rabshado ka dhasha dilka gabadha yar ee, waxaan doonayaa inaan u sheego dadka muslimiinta ah ee deegaanka ku nool ee cuqalada ah ee waxgaradka ah inay dadka waxmagaratada ah ay gacnahooda qabtaan amni darada iyo dhibaatada iyo fawdada iyo moogsoonta iyo reer hebelahayda in laga hor joogsado xal maahan waxa ay wadaan waa xalxumo waa dhibaato waa barakac waa magaxumo iyo ayaanxumo dadka ehelka u ah ee odayaasha iyo ikhyaarta iyo ururka dhallinyarada ayagoo iskaashanaya arrintaa waa inay u baxaan weliba waxaan leeyahay ururka dhallinyarada maanta oo kaleeto makarofanadooda ha qaateen baabuurta ha ku xirteen magaalada ha dhex mareen ee ciidanka amniga ha la shaqeeyeen ciidanka amniga ha la shaqeeyeen sidoo kale waxaan leeyahay ciidamada amniga booliska iyo ciidanka nabad sugidda dhammaan hala iskaashado magaaladana xaaladeeda ha la sugo xaalka magaalada cadaado ayaa degan kadib rabshadihii ka dhashay meydkii gabadhii yaraa ee laga soo helay meel aan sidaa uga fogeen xaafadooda waxaana wararka ay sheegayaan in tuhmanayaasha loo haysta dilka gabadha ay daris wada yihiin labada qoys waxaa sidoo kale dadka deegaanku ay xaqiijiyeen in arrintan ay ka dhalatay dirirta laba hablood cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan dhegaystayaal dadka qaxootiga ee u dhashay waddanka yeman ee ka diiwaan gashan xerada ku taalla waqooyiga jabuuti ee obokh ayaa lagu qiyaasaa in ay gaarayaan lix kun oo qof waxaa jirta tiro kale oo badan oo magaalooyinka kale ee jabuuti galay sidoo kale xeradaasi obokh waxaa ku jira dad etoobiyaan ah oo magaalada ku jira kuwaasoo qaarkood doonaya inay ka tahriibaan dalka jabuuti haddaba xaaladda xeradaasi iyo qaxootiga yemaniyiinta ee halkaa ku dhaqan ayaa waxaa uu wariyahayaga ramadaan muuse oo ka wareystay gudoomiyaha obokh xasan daabale axmed
walaashaqayntu maanta waxa weyaan cali cadde holhol iyo dhulaal badan bay maad aragtay aan ku leenahay kaambiyaal oo refuujiya laakiin maanta waxa weyaan markazi waa ka maad aragtay markuu dagaalku ka dilaacay halka walaalaha yamanta oon annagu khaasatan reer buk aan aan la xidhino xuduud aan la leenahay jamhuuriyadda jabuuti halkaay kala leedahay waa ubuk buwaangaasi markaasi waxay maad aragtay shaamal sheekh markuu ka dhacay maad aragtay fadhigii ugu horeeyey in jabuuti halkeeda koalisyoonka inay ka qayb gashay inay u furto laajiinta yemaniinta maad aragtay albaabadeeda waa wadanka keliya ee carbeed ee maad aragtay ee markaasi ku damaanad qaaday madaxweynuhu uu shaamal sheekh uu ka yidhi maad aragtay anagu wixii kale ee koalisyoonka aan la qaban karino maad aragtay qolo military qabatay qolo maad aragtay assistance samaysay ayay u tahay dowladuhu laakiin annagu walaalaha iyaga yemaniinta aan cilaaqaad maad aragtay oo sanado maad aragtay oo taariikhiya aan wala leenahay ayaa maad aragtay aan ku qaabilnay bal waxaad iiga warantaa waxtarka hay-adaha kuwa maxalliga iyo kuwa qaramada midoobay ee halkan ka howlgala oo wax badan ba maad aragtay assistanska refuujiga markii hore halkanna waxaan xasuusinayaa oon ku darayaa inay markii ugu horeysay ay yimaadeen refuujigaasi inay dowladda jabuuti ay wixii assistansa ee onars ha noqoto laakiin haddana u n f d gu maanta ay ugu horeysay dhawaaq ay dirtay hooyooyinka reer jabuuti hooyooyinka reer jabuuti ayaa ugu horeeyey ururka u horeeya aan xasuusinayno wax kasteba marka taariikhda laga dhaqaaqo laba sanadood hortii inay maad aragtay camp ay nations unigu ay maad aragtay jirin maad aragtay dowladda jabuuti maanta ilaa maanta dowladdu ay daba socoto arrintaasi ay meel ay ku leeyihiin maantana nagala qayb gashay aada iyo aad baan u mahadnaqayaa maad aragtay marwada kubaad iyo wafdiga maanta kamaan onars soo raacay iyo onars iyo hay-adaha maad aragtay ee ka howlgala kaamkan markazi waad iska garanaysaa dhibaatooyin badan ba maad aragtay dhulkan waa dhul kulul yamaaniduna waa dad maad aragtay dhul kulul way ka yimaadeen laakiin waa dad maad aragtay noolasha badan cadan iyo ku noolaayeen kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga ramadaan muuse oo waraysanayay gudoomiyaha obakh xasan dabaale axmed haatana dhegaystayaal waxaa xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan champions liaga ee xalay naadiyada bayan munikh iyo real madrid ayaa waxa ay u soo baxeen wareegga xiga ee champions leaguega iyadoo isla mar ahaantaasina ay ka adkaadeen kooxihii la dheelayey kulanka xiisaha badan ee la wada sugayay wuxuu ahaa kulanka arsenal iyo bayer munikh dhex marayey kaasoo markaasi ka dhacay gegada emirates stadium ee naadiga arsenal ay ku ciyaarto naadiga arsenal ayaa waxa ay ahayd saacaddii ugu horreysay mid soo bandhigtay ciyaar la jeclaysan karayo oo ayna ka wanaagsanada dhinaca bayan munikh waxaana ay ku hormartay gool oo u dhaliyay ciyaaryahantiio walcott hase yeeshee goolkaasi oo walcott dhaliyay markii laisku soo laabtay kadib ayaa waxaa calaamadda guduudka loo taagay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaaro krishenley ee naadiga arsenal taasoo rigoradaasi levendweski uu u bedelay gool waxaase goolkaasi uu dhaliyey levendweski ay ka dhigtay in arsenal isku dhex yaacdo islamar ahaantaasina laga dhaliyo goolal kale oo ilaa iyo afar gaaraya lugtaas waxay la mid ahayd lugtii hore oo ciyaarta arsenal looga soo badiyey shan gool iyo gool ayaa mar kale wax looga adkaaday shan gool iyo gool waxaana goolasha kale dhaliya arjen roben douglas costa artudo vidal oo isagu markaasi halkaasi goolo qurux badan ka dhaliyey labada lug waxa ay ciyaartu noqotay toban gool iyo laba gool oo keliya naadiga arsenal ay la timid waxaana macallinka naadiga arsenal ardovinger uu eedeeyey garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadina uu ku sheegay inuu ciyaarta isagu dilay naadiga real madrid ayaa iyana waxa ay saddex gool iyo gool mar kale kaga adkaatay naadiga napoli ciyaartan waxay la mid ahayd ciyaartii hore oo gegada barnabey stadium ay labada kooxood kuwada dheeleen oo kale iyadoo islamar ahaantaasina naadigaasi ay gool looga hormaray hase yeeshee uu ciyaaryahan sergio ramos uu barbareeyey islamar ahaantaasina alvaro marata uu ciyaarta ku soo khatimay goolkii saddexaad iyadoo goolka keliya ee labaadna ay iska dheliyeen naadiga napoli waxaa la samayn doonaa isku aadka kuwata faynalaha maalinta jimcaha ee maaj todobiyotobanka oo magaalada nyon layidhaahdo uu ka dhici doono isku aadka kulanka maanta dhici doona wuxuu yahay kulan xiiso badan oo naadiga b s g ay doonayso in ay u martiso naadiga barcelona barcelona ayaa lugtii hore afar gooli waxba looga soo wadranaaday waxaana ay ciyaartaasi tahay ciyaar markii horeba la sheegay in afarta gool naadiga barcelona laga dheliyey in ay aad u adagtay inay ka soo laabato maadaama aysan jirin koox sidaasi xilligan oo kale inta afar gool iyo waxba looga soo wudranaaday ay dib uga soo laabato oo ay soo baxdo naadiga brusha dondmand ayaa iyana waxay la ciyaari doontaa naadiga benfica oo kulankii hore gool waxba laga soo awdronaaday naadiga kubadda cagta ee brusha dondmand dhegaystayaal wixii ku soo kordhaa xubnahaasi ciyaarahana xubinteena ciyaaraha dambe ayaad ku dhegaysan doontaan aad iyo aad ayaad umahadsan tahay jamaal axmed cismaan dhegaystayaal haatanna aanu aadno dhinacii heesaha waxa aan idhaahda dhegaystayaal waxaan aan jamaal ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa maasanid koox la socota xaaladda dalka siiriya ayaa ku warantay in ciidamada siiriya oo garab keeliya kuwa cirka ruushka ay la wareegeen xarun biyaha laga maamulo ku taalla xadka turkiga halkaas oo ay haysteen kooxda mucaaradka aad ayuu u mahadsan yahay cabdulaahi shariif bastow iyo codkiisa halaasiga ahaa codka macaan ee cabdulaahi shariif baastow iyo heesta addoon baa marayso ayay ugu dambeeyey idaacaddeenii aroornimo ee saaka waxaa wadajir halkan idinkaga sheegayey jamaal axmed cusmaan iyo aniga oo jaamac buulla jaamactan iyo kulantadeena dambena ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.